habeen wanaagsan dhammaantiin waa mar kale iyo barnaamijkeena shahya shaxan ood kala socotaan fankeena podcast runtii caawa waxaan ugu talagalnay barnaamij kooban oo aan la yeelano najax xaaruun oo garabkayga badax fadhida najax marka koobaad kusoo dhawow barnaamijkan runtii ma tihid qofka cusub oo bahda fankeena qeybaad ka tahay laakiin barnaamijkan caawa shahya shaxan kusoo dhawow waan dhowhay waad mahadsan tahay
barnaamijkan san la wada soconno waa taxane soo socday muddo sanad ahada nugu talagalnay inaan ku wareysano dadyo ku jira kaalmo kala duwan oo arrimaha halabuurka shaxanka qoraalka muusika halabuurka kala duwan markaa caawa waxaan nasiib yeelana inaan najax aanu soo qabanno oo halkan noogu diyaara inaanu kala sheekeysano waxqabadkeeda doorka farshaxanka ama aartka ku leeyahay horumarinta bulshada iyo si guud muhiimadda leedahay in arrimaha laga wada hadlo marka ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa inaan kugu soo dhaweeyo barnaamijka mar labaad laakiin aan ku weydiiyo isukaya sheeg waa kuwaad waa tuman najax xaaruun waad ku mahadsan tahay waan dhowahay magacayga waxaa weyaan najax maxamuud suleymaan haaruun kuna nool hargeysa waxaan ahay farshaxan leh ya
aada u mahadsan tahay runtii markay noqoto farshaxanku waa wax runtii dadku jecel yihiin inay la socdaan ama arkaan oo waxaas odhanaysaa xiise waxaa loo qabaa kalarada kala duwan midabadan isdhexgelaya amba humaagidan kala duwan ama muuqaalada soo gudbiyo haddii aan su-aal ku weydiiyo goormaad isleeday markii koowaad buu kugu dhashay xiisaha inaad farshaxankan aad samaysid amba aad jeclaatid goorma kugu dhashay
horta waqtiyo kala duwan iyo siyaabo kala duwan buu iisoo amar xiisaha fankan u qabo mar waan yaraa oo waan kala sinaa kaasoo caruurta yaryaroo dhanba jecel kalarka iyo in uu soo jiita wax kastoo kalarfula marka waxaan umalayaa markaana xoog baan ugu jajabnaa baan u jeclaa wax kastoo gacanta laga qaban karo muuhayn khaasatan yani in wax la sawiro laakiin usmana fiicnayn sawirka horta marka horeba markaan yara laakiin haddana sibii soo jiidinayn kalaraantu yani wax kastoo kalarle amba dabeecadda ha noqoto geeda ha noqoto waxaasoo dhan soo jiidan jiray balse markii uu indhahayga qabtay uu caadii soo jiitay waxay ahayd markii aan weynaaday loo malayaa yani dhowr sano ka hor yani ilaa iyo sideed sano sagaal sano ka hor ayuu xoogii soo jiitay ugumanaan talagelin yani wuxuu ahaa wax iska dhacay la kulan labaadun buu ahaa waan la kulmay aada iyo aad waxaa jirta yaraanta marka qofku yaryahay waxyaa badan buu xiiseeyaayoo dhammaanteed uu jecelyahay si isku mid a laakiin waxaa dhacdaa qofku mar walbuu sii weynaado amba aragtidiisu korodho ama markuu xufi fiirsanaya kordhaan meel buu baydhaa maxaad is leedahay way ahayd dhacdo dhacday amba wax gaara ood odhan kartid waxay keentay inaan idhaahdo aan sii dabagalo farshaxanka
okay waxaan umalayaa taa sabab asbaab badan baa jirtay iyo factors badan uga qayb qaadanaya in taasi dhacdo laakiin waxay ugu weynaa aan odhan karo igu riixay dhinaca farshaxanka wuxuu ahaa weligeyba waxaan jeclaa inaan anigu iscabiro amba wax ka sheekeeyo amba inaan wuxun malaawaal nimanka sii saxan waxaan garanay anigoo yar inaan sii kasii sheekeyn jiray sheekan sheekan sameynaya intaan seexanayo dhan sambirito lagu sheekeeyo iskuulka asxaabtayda ku yaartayda garanaysa marka malaawaalka iyo sheekada iyo waxaa waan jeclaa marka waxaan anigoo yar baan isku dayna sheeko sheekooyin ku biiro sheeko qoro dhowr maqaal dhowr sheeko markaan ilaa secondaryga soo gaadhay kadibna secondaryga markaan dhameeyey again waxaan kala sinaa haddana dadkii marka qofku kasoo baxay iskuulka oo jaamacadda galo waa waaqaciyo marka la isbaranasaan so markaan waayo marka iskuulka dhiganaysid looma malay inaad waxyaaba badan ka ogtahay waxaa kaag dhacaya waxaad ku mashquulsanta waxa gudaha ka dhacaya iyo waxa inta iskuulka ku xeeran deegaanka ku xeerantay laakiin iskuulka qofku kusoo dhameeyo adduunkii buu soo baxaya atleast inta inka naqaanad magaaladii buu soo baxaya kadibna waxaan la kulmay waqti yaro adagtan uu la qabsado mana hayn qof aad u furfuran marka aad bigu adkeed jaamacad baa dad baa cusub la baranaya jaamacad baa la gelaya maxaa la dooranaya mustaqbal ka faker yani wixii oo dhan baa markii laisku Culays bay noqotay.
culeys bay noqdeen marka waxaan xasuustaa inan saaxiib nahayoo markaa isku isku iskuul ahaan oo ku noqotay beriga ingiriiska tagtay ayaa eh, ii soo dirtay un- waxay- dhalashadeedii bay ahayd markaas dad waxay ii soo dirtay un, eh, birthday gift buu haayo sawiraan iyo eh, paintings iyo tubes iyo waxaa xabrisho loo isticmaalo Ha.
aartka lagu sameeyo markii uu imaaday anu hore waan usoo arkay waay aaba artist ahaa oo waan garanayaa yani baskiska kalaraansa laisku dardaro aab wuxuu yani xoog noo beri jiray atleast baskiskana kalaraansa waxaa laisku dardaro markaas like okay maybe it- waa waqti fiicanoo aad kagana fogaani kartid inaad kelmad isticmaashid aad u cabirtid waxaad marasid aad bal wax kale isku dahin isku cabirtid so halkaas ka bilaabantay eh, rixladda aniga iyo kalaraska iyo anba malaawal ka samayn karo amba wax ku cabiri karo halkaas bay ahayd runtii waa wax een, aad u qurux badan Een, hadiyad lagu soo diro dhalashaada ahayd inay kusii dhiirigelisay maaragtay inaad sii inaad sii wadid eh, farshaxanka Eh, waa tusaale kaloo ahayn soomaalidu ay aad iskugu dirto hadiyadaha dhalashooyinka iyo waxaa Hahe.
oo ay ummadu iska warhayaan waana sameeyaan dadka Hahe.
badan dad badanna runtii ma sameeyaan waa caadi Hahe.
waxaa jirta um, su-aal baa jirtay een, oon doonay inaan halkan ku weydiiyo een, dadyoga saaxiibada fankeena ayna soo weydiiyeen oo ahaa een, maxaad ku dooratay fanka noocan aad samaysid si guud laakiin haddaad nooga waranteed waxyaabaha ugu waaweyn ee farshaxankaagu uu ka hadlo amba themes haddaynu odhan karno ama mawduuc gaara u taabto haddaad si guud u taabatid Okay. Ah, ma- horta ma odhan karo habeen baan seexdan kusoo toosay inaan doorto waxaan ka hadlayo Ah, waxaa un malayaa mawaadicda iyaga ina doortaa waayo markaad aragtid eh, hadduu qofkuba creative yahay uusoo uu jajaban uus- u- aware uu yahay waxaa kaaga dhacaya ma waaye mawaadiic uu ka hadlo mawduuc baad ku taab- ku taabanaya mawduucii baad wax ka samaynaysaa soo ma aha waxaad bilaangaraynaysa oo odhanaysa okay ani mawduucaasan ka hadlaa kanan ka tegaya marba mid baa ku taabanaya Aad iyo aad.
midba marba midba taagan marka waxaan isku dayaa wixii aan itaabto xoog amba aan loo andhaadsa kale aan ka seexan kari waayo inaan eh, aan ka cabiro amba aan soo gudbiyo maaha qasab yani inaan leeyahay inaan ka cabiro inaan yani leeyahay solution baan u raadinaya kas mawaadicdeeda badanka waxay ka taag waxay ka hadlaan mo- problems amba waxyaa jamaaliyaadkii waxaa yani aad bay aad bay ugu adagtaa aniga fanka inaan yani waa- waa sheego kale masalad kale weyn taasi laakiin badanka wuxuu themeskiga wuxuu badan yahay m- maxaa taagan ee aan laga hadal ee aan la taaban ee ee la dhaadhaafa kas waxyaaba badan baa jirta inagoo wada fadhina ka sheekeyno laakiin marka gruub noqoto laga hadal Ee, la- lagala had- xaafadaha dhexdiisa laga hadal so mawaadicdaasoo kale aad bay iisoo jiidataa waayo maxaa looga hadli waayo yaraantiin waan isweydiin jiray yani yani waxaan kuleeyahay fanku waa wax soo taxanaa weligiiba ilaa berigan yara waan weyd- dadka weydiin jira ohan jiray muxuu waxaas u dhacaya so su-aalihii layga jawaabi waayay ilaa imika taagnaa dee kuwiin baa fin noqday imakana oo si kale loo soo gudbinaya
mawaadiica si guud haddaan ka hadlo waa qaar bulshada la xidhiidha Badankooda.
ah, oo qaabka bulshadu nooshahay oo su-aal la iska weydiinayo Ah, waayo runtii haddii aan su-aal la isweydiin oo aan la qiimeyn oon dib loo eegin noloshan ku nool nahay iyo dhibaatooyinka nagu xeeran iyo sida nolosha noga dhigi karno mid een, ay ku yar tahay dhibaatooyinka soo noqnoqda dee way adkaataa in horumar la gaadho Horo.
marka em, marka si guud waad waad uga hadashay Em, waana filay inaad ka jawaabtay su-aashahay maxaa ku dooratay oo ahayd eh, mawduuca anuma doortay mawduuc isagaana doorto waanan waxaan kula dareensanahay maadaama anugu aan u badanahay qoraalka oon wax qoro ma jirto maalin aan kusoo tooso aan idhaahdo maanta waxaas wax ka qorayaa oo maanta halkaasay ka shidan tahay mawduucaasaan bilaabayaa waxaasaan qorayaa saa- saasaa maaha runtii waxa weeyaan waxbaa ka hor imanaya wixii kaa horimin wuxuu u baahan yahay jawaab marka mar walba wuxuu ku carinayaa jidhkaaga iyo maskaxdaada iyo maaragtay dhammaan deegaanka ku xeeran dhan inaad ka raadiso jawaabo oo istiraado talo maxaan maxaa lagaga hadli karaa maxaa la samayn karaa waana ta keentay in qof walba si gaara u turjunto ama tallaabo gaara qaado qofii music buu ku cabiraa qof maansu ku cabiraa qof farshaxan buu sameeyaa qof buu qoraa ka runtii war su-aal aan aada uga helay maxaad ku dooratay iyo jawaabteedoo ah qofku ma door ma- mawduuc gaar ma doortee mawduuciga iyagaa doortaa way jiraan dad dee yidhaahda "Hadda annagaa doorano Ha.
oo bilaaba oo Ha.
garatay Ha, iyagoo hey.
dee dariiqeeda iyo qaab ku sameyn leh Eh, laakiin badanka intaan la kulma waxa weeyaan eh, mawduuc inuu ku doorto arrinku isagoo maaragtay arrintii addoysa ka hadashay iyadoo ordaysa ayay kuusoo gelaysaa ood kasii yaa ha weliba xoogan waxaan u aaminsanahay fikradda tiraahda ee, qofka far- amba ha noqdo farshaxanle amba ha noqdo qofka fanka ku jiro kale inuu yahay qof turjumaya amba miirar gareynaya ee, waaqaca imika taagan in inagu tuulis nahay muraayad uu yahay muraayadu bulshadu nahay iskula xarkiso haahe haahe in inagu nahay muraayad keliya marka muraayadu maaha in iyadu humaagii samaynayso wixii hortaagnaa unbay soo celinaysaa anu fanaaniintuna saas baan u arkaa amba ha Aad iyo aad.
qora ha noqdo amba heesa ha noqdo amba farshaxle ha noqdo amba gabaya ha noqdo wada muraayadin nahay ha marka ma doorano inagu humaaga waana waana waxaan filaya sababta loo yidhaahdo dadka farshaxanka ku jira ama fanka ku jira sidiisaba ma hal- halabuurkii jawaaba iyo xal ma keenaan Ha.
laakiin waxay soo bandhigaan waaqaca lagu nool yahay.
waana intaas sida Bilda- muraayad markaad hor istaagtay haddii wejiga maaragtay uu wax kaaga yaalaan haahe muraayadu inta gacma yeelato kaabin maysa Ma laakiin kaabiinayso, laakiin kutusaysa.
laakiin kutusaysa marka adi- adaa laga raba inaad tallaabo qaadid waa waa oo ku baraarug ha aad iyo aad aad iyo aad Em, markan usoo noqono em, xaaladda em, dalkeena tusaale ahaan aynu ka hadalnay waxbarashada iyo em, em, waayaagii hore wadankeena somalilan ad ogtahayo en, marka laga hadlo arrimaha fudaydiya ama art infrastructureka ama waxyaabaha keena saacida way ku yaryihiin haddii noqoto ama gallery ama madxaf shaqaynaya oo wax lagu soo bandhigo ama macad lagu barto ama meelo laga helo tababarka way way ma jiraan En, muhiimadda ay leedahay in la helo meelaha wax lagu barto iyo saameyn intee ku adiga ku keenta shakhsiyan iyo sideed u arkaysaa inaad isleedahay waad uga gudubta caqabadaas oo aad maaragtay horumarka u gaadhay horta waa su-aal fiican waayo badanka dhalinyartan la kulmo oon anuba mi- midan ka ahaa mar een, weli dhalinyaro nahay laakiin yani eh, dad badan oo soo weydiiya waxay yidhaahdaan "Ah, fanka waxaan rabaa inaan farshaxan ka barto Eh, eh, classmate noo furi kartaa ha بس mushkiladda weyn ayna haysta wadanka waxa weyaan ma haysano xataa meel asaasiya lagu noqoni karo tababar faneed amba ha noqdo masraxii ha noqdo amba qoraalkii ha noqdo amba ha noqdo eh, f- farshaxankii kale ee caadiga ahaa dhammaanteen waxaan ku wada noolnahay self self taught baan wada nahay innagaa is wada barnay qofba kusoo toosa qoraaba rabaa noqdo u bilaabaya wuu bilaabaya halkaas laakiin max- m- m- dhinacan waxaan ka arkaayo faa'iidan ka arkaayo iskuulku dadku sheeb gareeya ana anu waxaan u arkaa caadi ahaan waxay- waxay ahayd blasing b anuu arkaa anigu dadku waxa- loo malaynaa dadku markaan meelaha dad- adduunka kale aad dhex tagtid ee aad dadka ku yidhahdaan iskuulkaasaan kasoo qalinjabiyeyo ee, dadkan oo macalimiintaydii iskuulka ii dhigasay fankay waxay soo bartay loomle taas in ku yar dareensiiso waxba kaa dhiman laakiin anigu waxaan u arkaaba imaka maantaan taaganahay inay tahay waxyaabihii koobaad ee ee, ii samaysay inaga hadda u samaysay xataa fankan sameynayo waayo wuxuu ahaa intaasoo Dhadhan- sano dhadhan u dhadhan buu samaysay.
samaysay ha, dhadhan buu samaysay waayo dhadhankaasina maaha wax lagu bari karo waa wax adigu iska dhex qoodisid waa waxaad adigu to- ad- makaranaysa aad kasoo dhex baadhisid Eh, de- de mana yani mana odhan karo iminka kale fa- tusaale ahaan qofka waad bari kartaa siduu wax u qoro oo graamarkiisa u saxo laakiin qofka kama dhigi karta qoraa imise buugaago si qo- loo qoray eh, grammatically right oo iminka AI gaaba qorayad imikaranaysa buugaagtii laakiin nuxurkii ruuxdii u yeelayay ma qofka ma ba- ma bari kartid muhiimadduna waxaan qofku markuu ogaado in taasi ku dhex jirto inuu ogaado ta kale in wax wax easiya tahay muhiimadda ugu weyn laakiin waxa weeyaan taamaad leedahay maxaa midda kale fanka inuu noqdo ma aha wax eh, loo isticmaalo oon- waan doonaya barto iminka kale aniga waxaa oon kara injineer baan rabaa noqdo qofkas injineer buu noqon karaa iyadoo uu- uu- uu iskuulku geli karaa laakiin fanka m- waxa weeyaan maxaad haysaad odhanaysaa antaasaan u arkaa jawaabta koobaad qof markuu yirahdo fanka rab- waxaan rabaa fanka ku biiro anba inaan fa- fanaan noqdo farshaxan noqdo ah, waxaan ku- maxaad doonaysaa inaad tirahdid maxaa doonaysa- waa maxay fariinta doonaysa fariinta gudbisa?
doonaysa gudbisa waa maxay maxaa yani kaa yeersay because inuu qofku soo gaadho marxalad fanaan baa rabaa noqdo farshaxan baa rabaa noqdo waxa weeyaan wax- waxbaa kusoo gubay waxbaa arkaysaa maqan waxbaa doonaysa inaad soo gudbisid markaa taa markaad ogaatid ar- aragtid inaad tahay qof wax sida amba wax soo gudbini karaa amba tuulkaa noqon karaa wax laga soo dhex gudbini karo markaas wuu kuu fududaanaysaa wax skilliskii kale imika adduunka wax kasoo fududaada workshops baa jira online baa jira Eh, waxaad odhan kartaa qof eh, muxuu ahaa dee kaa xirfad badan baad utegi kartaa ito- itobar baad ku odhan kartaa waxbaad qori kartaa saaxiibka baad odhan kartaa oo kaa fiican akhriska baad odhan kartaa iyo akhri يعني واحد يروح ولا برنكرو لكن مهمة دوغوين وحاويان رو- يعني ذا كرييتيف سول أم بود برنكرتا oo waad sanado badan kugu qaadan sanadka soo dhex saartid amba waad mid ku dhalatay qaar baa ku dhashay bade oo carruur yar yar ba su'aalood kaa yaabinaysa marka si nolosha u arkeen aad aragtay dowrasa kan yar waa fanaanba marka ha waa runtii waa qodob aad u muhiima een, oo haddaan si fiican u fahmay een, nuxurkeedu yahay walow aanay jirin macado ama meelo si formal looga barto haddana qofku uu samayn karo horumar een, iyo dee tallaabo qaadi karo isagoo adeegsanaya waxa ku jira fariintadu inuu gudbiyo een, kuna dhiiranaya inuu inuu inuu inuu inuu- inuu tallaabooyinka qaado أنا دقدقينا ها.
مشكلتنا هاستينا كحويان آه، دقدق بين وجرة آه، waxaan ugu jira maanta aan rabaa inaan qaato brush britoona rabaa inaan noqdo آه، farshaxan leh آه، wax kasta wuxuu wuxuu qaataa yani inuu bislaado uu dhadhan yeesho sanado dhan آه، anu ma jecel lebelet caadi ahaanba xataa yani aad bigu adag tana marmar idhaahdo waxaan ahay آه، farshaxan aan ahay D- weli waan baranaya welina yani waxaan malaya welina maan gaadhi meeshaan doonay gaadho ma maleyna gaadhi doono xataa meer آه، ilaa meeshaan doonay gaadho markaan qofku aanu arkin d- labelka iyo dhamaadka inaanu arkin muxuu ahaa eh, goolka laakiin tahay processkaas iyo habsocodkaas maalin kasta u qaadayo waxaa ku dhex Aad jira iyo- intaas ka muhiimsan tahay waa arin waana arin een, badanka soo noqnoqota in een, qofku isku dayo from a to z inuu maalin keliya u boodo mana dhacdo mana- aduba ku jabaya mana runti- runtiina ma dhacdo suuragalla ma aha Een, arinta kale laakiin muhiimka oo aan isleeyahay hadda way way muhiimad bay leedahay waa inay jiraan spaceyo ama meelo dhalinyartu ama dadka halabuur kale ay ku kulmaan ay kusoo bandhigaan ay ku heshadaan ay la kulmaan dad dhigooda oo ka shaqaynaya waxa ay ka shaqaynayaan Een, fankeenu aan hadda joogno waa mid kamida meelaha ay hargeysa leedahay Ee, runtii een, dee collective ah isku kulmisa dadyo kala duwan oo xeebo kala duwan qabtaa Ah, m- waa maxay muhiimadda ay leedahay is leedahay eh, haddaad halkan uga sharaxdid dhegeystayaasheena muhiimadda leedahay spaceada inay dadka artiska ama farshaxanka u leeyihiin Eh, maxaa laga faa'iidi karaa dhalinyarta maxay maxay ka heli karaan maxay ka baran karaan haddaad si guud uga hadashid okay eh, horta waa su-aal fiican waayo iminka kale magaalada hargeysaas ka yaraatay haddana sibay u ballaadhan tahay markay noqoto dadka fanaaniinta ku nool qof kasta fankiisa wuxuu kula jiraa qolkiisa eh, isaga ma soo dhaafsiisana badankooda iminka dee social mediaga iskeen barayo oo qof kasta soo bandhigaya wuxuu hayay laakiin marka sheekadu noqoto fan waxaa markasta ku lamaanan eh, keliyaansho waan odhan karaa qofku inuu keli dareemo marka meelaha sidan oo kale fankeen oo kale oo waxa weeyaan meel aad wehel ka dareemsad adigu ka dhawaaqisay waa meel aad wehel ka dareemsa marka koobaad marka labaadna aad ho- horumarna ka helisid waayo waxaa isku imanaya intaasu qof dhinacyo kala duwan fankii ku jira brograamo kala wala duwan mid kasta ka dhex gubaxayo oo wada meelihii ka kala gaadheen qof kasta fankiisun ka kale kas- ka sareeyo so dhinaca inspiration baad ka helaysaa oo maalinta kaliya aan halkan imaado amba aan la kulmo intaasoo qof waxaan ku noqda anigoo inspired ah oo maxaa magaranaysaa oo ka ka dareemaya Dhiirigelin Ha, iyo dhiirigelin ka yididiilo.
dareemaya ha ha he marka dhi- taasna taasna qofku u baahan yahay qofka weliba fanaanka talabaadna waxa weeyaan eh, aqoontii aqoon kororsadii oo qofka aanu m- m- yani aad bin ugu adagta iminka eh, inaan helno buugaag khuseeya specific subject oo loo malaya inaad photographinka jeceshay laakiin eh, dee wax kasta best buu ku yahay magaranaysa fanki akhriskuna ma kala hadhaan mar kasta ma kala hadhaan so halkanaad timaadid oo buugaagad ka helisid amba intaad akhriyey amba conversations haddaad axad akhriska isku fiicnayn hal fadhiyo la fadhiisatay qof laakmaandir ah ayaa kaaga filanba inaad waxay kuwa kala baxaan aad aragtid meelahaad magaranaysaa ta kale waxa weeyaan inaad kusoo bandhigto fankaaga qof kasta wuxuu rabaa inuu yani waa wax beyska i think nagu abuuran biniaadanka inuu qofku markuu xataa magac beenaad ku qorisid baanba magac been kusoo bandhigaysid laakiin muhiimad waxaan soo bandhigtay waa fanka iskuma samayn inagu fanka waxaan u samaynaa dadka kale san sheegnay marka inuu qofka helo meel wax kusoo bandhiga waa muhiim uu qof wax ka dhigaysta waa sida ilmaha yar marku wax sawiro hooyadii aabihii la cararo uu tuso waa wuu nagu abuuran tahay taasi ma garanaysaa so meelahaas sidoo kale waxay siinaysaa qofka xataa inuu noqdo qof la arkayo oo magarasa wixii uu hayay lagu odhanay oo waa yahay keli kuma tihid oo waan kula fahansannahay maadaama magaaladii aada ugu yartay dad saasoo kale ku odhanaya qof yani aad baa loogu baahan meelo sidan oo kale ah oo qofkii dhiirigalisa ku tiraahda keli ma tihid oo waan ku- waan ku ama garab carabada taagnaa.
waan soo marnay Amba saas waan lagu soo gudubnay.
marnay ha caqabaddan waan soo marnay amba waan ka gudubnay amba qof soo maran garanna amba saas oo kale Aad iyo aad. runtiina waaba muhiimad ah, qodob aad sheegta ahayd qofkii inuu bulshadu soo bandhigo wixiisi la arko Eh, waxaan xasuustaa habeen ka mida habeenadan ku qabanay barnaamij bandhig filin oo qofkii directorka ahaa uu ku sugnaa goobta halka u dambeysuu taagnaa albaabka agtiisuu taagnaa halka u dambeysuu taagnaa wuxuu halkaa ka daawanayay dadkii oo daawanaya filinkiisii oo qoslaya oo marna maarata murugadii filinka ku jirtay la dareemaya Waa- d- jawigu isbedelayo marka wuxuu guri sababta ugu taagnaa halkaa waxay ahayd inaan maarata dadka dareenkooga arko oo it's good in halkaa aad ka aragtid dadkii iyo filinkaaga daawanayo oo xagga dambe ka daawatid Ehm, maadaama eh, waxa halabuurka la dhaha markaad bulshada soo gudbisid u abuuro wadahadal dialogue wadahadal markuu jirana waxaa imanaya isfahan baa jira isfahan markuu imaado tallaabaa la qaadaya waana waana waana t- runtii wax aada muhiima su-aal baa jirta uu na soo weydiiyey um, qof ka mid a een, saaxiibada fankeena oo ahayd marka laga hadlayo qofka een, farsha- halabuurka ama farshaxanka ama artiska maxaa ka dhigaa qofka artiska qof artist wanaagsan ma waxa maxaa maxaa maxaa maxaa ma- si- xagee ka imanaysaa Ma waxay ka imanaysaa guushu qofku gaadho ma farxaddu qofku ku sugan yahay mise dhibaatooyinka uu qofkaasi waajaho maxaa what makes a good artist okay yeah.
horta su-aal aada u fiican siyaabo ka- siyaabo kala duwan oo looga jawaabi kara su-aashaas dhinac kasta loo kala dhigi- loo loo dhigi karaa laakiin anigu waxaan arkaa horta fanaanka fiican waa subjective lama lanu fanaanka igu igu fiican maanta haddaan acmaashiisan kuusoo bandhigin igu tirahdid ah mid ka fiican baan garanayaa subjective Marka- oo ah wax aan qeexitaanka Qeexitaan lahayn.
oo m- dhinacyo badan oo dhinacyo badan Aad iyo aad.
oo kolba dhinac laga istaagi karo iyo anuu aad.
dhinacan ka taagan maa dhinac kale ka istaagi kartaa iyadoo saas ta- ahaataba haddana fanaankuba markay ka wanaagsan ka reebno fanaan maxaa sameeya waxa weeyaan siduu isticmaalayo amba ha faraxsanaado amba murugo ha ku sugnaado amba guul ha gaadho haddaan intaba garanaysa hadduu isticmaashid saddexdaba dee maxaad maxaad qabanaysaa Ee, loo malaya inaad la kulanto waxa la dhahda imika yani mahmaahba jirta aad adduunka oo dhan caan ka noqoto tiraahda fanaanka waxa sameeya safarinka oo damoor uu qofku magaranaysa uu dhibaato maro ayuu fanaan noqonaya sax waa run fanaanin badan oo soo balanbalayba adduunka Oo caan soo noqday jabay, oo soo ah, jabay ah.
laakiin maaha muhiimadin markasta saas noqoto maaha yani loo u taagan fanaanku yani ruul ah loo xariiqay ilaa iyo aad haade ambilad buur iska soo ridisad fanaan noqotin oo garanaysaa waxaan u maleeyaa inay tahay kas waxaan la kulmay intaas qofo balaayiyo mashaakil maray oo haddana fanka meel ka haysan wasweydiinta waxaa odhanaysaa qun fanaan noqdo wahad qofkani maadaama intaasoo dhibaataa maray marka waxaad arkaysaa inaan ruulu qeexitaan ahe- loo qeexay ahayn laakiin dadkaas maray dhibaatooyinkaasi noqdeen qayb ka mida oo isticmaashay dhibaatadoodii so maxay ku xiran tahay fankana- fanaanku sidee baad u isticmaalaysaa loo malay inaad noqoto qofka ugu faraxsan laakiin fankaagu noqdo fanka ugu murugada badan macnaheedu ma qof murugada baa tahay may waxaa taqaanaa si murugada loo isticmaalo loo maleyna murugadaada bay loo maleyna murugada jaarkaaga inay tahay xataa loo maleyna aduu tahay qofka ugu fiican ee ugu mu- muurka fiican maalin kasta laakiin aad garanaysa sida loo isticmaalo murugada ama dareenka loo soo amba dareen gudbiyo kale loo soo gudbiyo marka waxaan u maleeyaa inay tahay waxaasoo dhan tools emotionskao dhan tools inuu yihiin fanaanka Aad iyo aad.
ha he waxaa jira een, qodobkii ahaa een, fanaanka wanaagsan ama farshaxanka wanaagsan een, oo waxaan qeexitaan lasla ogol yahay oo lasla ogyahay meel yaalla aan maaha filin haddaad hal filin wada tusitid laba qofoo kala duwan inuu mid yidhaahdo filinka ugu fiicnaa abid arka weeye midna yidhaahdo wani baalkan imu marin oo kamaan helin labaduna waa saxsan markaad eegto waxyaabay ku sheegayaan oo qof walba dhinaca gaaru ka eegaya wuxuu qofku jeclaanayna de waxaa jaangooya maarata waa aragnimadiisa nolosha waxyaabuu xiiseeyo waxasaga shaqsiyan baniaadan kala duwan banahay isku wax ma jeclin markaa say dhaaf- si dhaafeersu tahay u waaya u fara badan tahay una maaratay kala duwan tahay waxyaabaan jecelnahay baa wuxuu soo gudbinayo qofka een, farshaxanka wadaa ayuu kala duwan yihiin marka arinka arinta dareenkan waa arin cajiiba dadka sheekooyinka tusaale ahaan qora ee sheekooyinka murugada qora dad badan baa weydiiya kuraan iyo noloshaadu ma sidan baayo ma sanad maaragtay ama isweydiiya ama hadduu qofkaasi ka hadlayo shakhsiyad murugo badan hadduu maduba ka hadlo moodo qofkan inuu isaga yahay qof Aad.
nolosha ku jira aad laakiin marka qofka aragtida aragso qof dee maaragtay alxamdulilah iska iska happy iyo iska faraxsan oo maaragtay marka marka runtii marka runtii waa waa waa waa- waa waa hibo gaaru qofkan leeyahay awoodu leeyahay inuu soo bandhigo dareen aan dadka kale awood u lahayn inay soo bandhigaan waana ta keentay inay dadku xiiseeyaan ay- ay ay jeclaadaan Em, marka em, su-aashan waxay la yar xidhiidhaa waxyaabaha tusaale ahaan maalin maalintaada maaragtay sida maalinlaha u samaysid marka em, su-aal em, mid ka mid a asxaabteenu na soo weydiiyey ayaa ahayd mad samaysaa waxaa loo yaqaano journalin amba diiwaan maalmeed haddayna sheegi karno tusaale ahaan mad qortaa maalintii waxyaabaha aad ka fikirsid iyo iyo sidee u caawisaa maskaxda halabuurka qofka okay um, horta journalinka amba inaan et- nolol maalmeedkan diiwaangeliyo amba si guud ahaan ambaan u- u u cabiro waxay ahayd wax eh, yaraantii eh, aan odhan odhan karo bes buu ahaa waayo um, markuu aabhay dhintay eh, ayaan bilaabay inaan s- inaan qoro waxaanan u bilaabay weliba manu manu bilaabin yani in a way of inaan u qoro iyo inaan mm, muxuu ahaa aan inaan yani qoro waxaan maalintaa marayo waxayd waxaan u bilaabay waan yara toban jir baan ahaa kadib waxaan u bilaabay gu- waxaan rabaa inaan la hadlo oo kale nafteeda kula sheekaysto ambana aabahay la sheekaysto si kale maadaama joogin uu eh, dhintaan ilaahu naxariisto inaan kula sheekaysto So, marka waxay bilaabatay inaan halkaa ka bilaabo markay weynaadeen aan arkay inay noqotayba wax caadiga noqotay laakiin markii haddana aan wax noloshiis badbedelaysa haddana fankii dhinacii fankan ka arko iminka sidii hore uma qorhaa laakiin haddana waxaan arkay inay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan aan isku bartay anigu naf- nafteyda waayo waxaa jirta waxyaaba badanoo maalinteena dhacasa laakiin aan aweerka ahayn sidaynu la tafaacalino laakiin markan habeenkaa fadhiisano ama aroortaa fadhiisano in qorno wax kasta waxaad noqonaysaa laba jeer inaad noolaatay oo kale mashaacirkeed markaas maalintaad soo martay taas maxay naga caawinaysaa waxay naga caawinaysaa in maskaxdeena xataa kalsoonida badan in ku qabno maskaxdeena in odhanno waan xasuusanana emotionkaas amba imika oo kale waan faraxsanahay imika oo wa- maska- waxay igu soo dhacday fikradaas igu soo dhacdayo waan doonaya wax ka qoro amba waan- aan ka cabiro amba waxaan ka sawiro waan isku kalsoon in xasuusani doonno laakiin ma xasuusanino Mas- yani Horena wuxuu iloonaa.
ha hore wuxuu iloonaa so taasina waxay waxay- waxayna caawinaysaa inay- inaynu magaranaysaa wax emotionskeena restore garayno oo kana like in freeze garayno old ideaska inagu jiray oo kale isaan inooga baxsan amba inaynu iloobin Eh, qof kastoo wax qoraanada buu garanayaa eh, sida muhiim u tahay inaad qalin iyo buug markasta kuu dhawaado amba imka mobilkaaba fududa nootkaaga inuu kuu ha nootka qofkaana qalin iyo buug nuu dhawaanayn in nootkaaga markasta ku qor aad ku qorto saqdar xadig amba wada wax waal maariga ku soo dhacsaa fikrad gacmihi baad genjisanaysaa iyo waad qoranaysaa marka jo- journalinku marka wuxuu noqon karaa mid eh, eh, dee nolol maalmeed ay- mid waxay noqon kartaa mid aad reflect garayn noocyo kala duwan baa isticmaali kartaa marka qofka creativeka may caawinaysaa haa way caawinaysaa si weyn bay u caawinaysaa waxay caawinaysaa wax waxaad noqonaysaa qof aweerka wax kasta adig gudaha ka dhacaya dibadaada ka dhacaya iyo saad ula tafaacalisid taasna kaa caawinayso inaad hari toole aad isticmaali kartid emotionskaas si yaro Dib ugu fudud noqotid oo aad dib ugu eegtid.
noqotid Adiga.
oo d- dib- d- d- ku noqoto eh, maxaa la dhahdaa raadraac adiga Ha.
ya Yeah.
raac Em, runtiiba waa waxaad u xiiso badan aniga shaqsiyan ma sameeyo laakiin waxyaabaan dhowaan bilaabay dhowr jir isku dayay waxaa ka mid a inaan noodkayga ku qoro marka kadibna aan muddo kadib yar eego oon idhaa al maalinta waxaasaad ka fikirse imika halkay taaganta xaalad maaragtay hadda wax gaara dareemayay kale dareen gaarigu jiray dareenkiinu isbedelay ood yaabisid goor maaragtay isbedelka goormuusan u dhacay waynu nool lahay waynu joognaa waynu haddana ma dareemsid waxyaabaha dhacaya laakiin wax badan- wax badan ba dhacay wax badan ba isbedelaya Em, haddii intaa kasoo yar noqono oo nafteena kasoo yarbaxnayno adduunka soo yar noqono Em, intii aad ku jirtay farshaxankan kolba tallaabaad qaadaysay maraad maaragtay dad wadanka isku barateen iyo mar aad wadanka dabadiisa aad eh, maad eh, farshaxanka kusoo bandhigtay ama aad- aad qayb ka ahayd Em, si guud maxaad nooga sheegi kartaa meelihii kala duwanaa eed em, ama ha noqoto toobaraad kusoo bandhigtay amba bandhig lagu ma- maxaad maxaad si guud nooga sheegi kartaa hadaad hadaad dad baahato?
sida sida yani
tusaale ahaan soo ma jiraan dee train ama baalki so experiencekaas muxuu ahaa inaad la falgashay dad kaloo wada em, iyaguna ku jira fiilka farshaxanka ama afrika ha noqdaan ama meel kale yeah.
horta waxaan waxaa koobadan ishayda qabato waxaa weeyaan siday isku yani waa yani similarity ka dhexeysa dadka fanka yani qof kasta fanka ku jira amba halkan ha joogo ama meel kale ha joogo waxa la- waxa la moodaa in isku wada maskax nagu wada rakiban tahay waayo marmar waxay jirtaa anoo halkan jooga fankiina wayba dhacdayba maalin halkan jooga aynu s- waa la sheekeysanaya asxaab saas la wada fadhiyo waa la wada sheekeysanaya mowduuc baa laga sheekeynaya specifica haddana isla mowduuci ma ahe the same conversation oo haddana this is exact line ah ayaan la yeeshay haddana qof anigoon lagu talagelin anumaan odhan xataa linekaas lineka maalintii hore hargeysaan joogo qof bay idhahdeen mar kaloo nairobin joogin qo- qof kale idhahday labaduba waana fanaaniin labadu fankii ku jiraan labaduba isma oga weligoodba ismay arag haddana waad arkaysaa sida sida iskugu xiran tahay magaranaysaa M- marka waxaan fanka la idhaahdo ma ah- ma odhani karo eh, waa run yani wadankeena aad baynu uga dambeynaa haddaan odhan karno eh, wadamada ay nagu he- hareereysan oo kale laakiin haddana waxaan arkaa markay noqoto fankii iyo sidii fanka u arkaynay iyo sidii anu wadnayba fanka inay isku mid tahay Ah, haddi- haddiina noqon bada halkan caqabadaha maadaama caqabado badan qofka fanaanka halkan jooga uu la kulmayo loo malayaaba inu inagu m- more creative way uga fakirno solutionska halka meel- meelaha kale ay available ka tahay solutionska fanaankii- qofkii kasii warwarayn ma ka warwareen waayo qofka fanaanka kama warwar ee halkaa jooga kama warwarayo halkii bankan faskooda oranaya iyo burshiyo intaasoo store baa magaalada ku yaala laakiin qofka halkan jooga wuxuu ka warwarayaa collection baan sameynaya tuuniskii oo dhan bid inaad soo warwarisid wix kugu qaadanaysaa intaasoo intaasoo waqti kugu qaadanaysaa inaad kanfasidii adigu samaystay kugu qaadanaysaa yani wax resources badan soo dhinaca resourceska mooyaane sida kale waxaan arkaa inay nahay inay la soconno eh, i- yani the east african movement artka weli markay noqoto si fiican buu la soconaa laakiin waxaa dhinaca waxayna tec- tec- technicalityga unbaa dib inoo yar dhigaysaa oo loo malaya yani iminka weliba mm, goobaha sidan oo kale marka iskugu imano ay sii fududaanayso waayo loo malayaa eh, yani inaan halkan ka helo halkan dhexdiisa yani waxaan ku bartay intaasu qof oo ii fudeediyey tuuliska isticmaalayo inta igu qaadi lahayd magaalado dhan baaro eh, that specific tool in halkan ku barto qof Zero already full.
garanaya meeshan ugu hagaagayo waayo ma- ma- ma- the funny thing is hargeysa wax kasta u yeelaan tuul kasta u yeelaa laakiin u kala daadsan yihiin
meel gaarood meel gaarood ku tegsi ma jirto haa marka way kala daadsan yihiin marka saas muhiimada keenaysa in- in lagu xidhnaado meelo sidan oo kale mar kale aan ku noqdo qodobkaas waxay kuu fududaadinaysaa inaad xataa baadikoobkii aad u gelisid waxaad he- aad sameynaysay in kugu- kuu fududaato qof meel dhow kaaga tilmaamo halkan magaalada u dhow wareegleed Haye.
waarna waqti iyo energy baa ku safe garoobaya absolutely Een, waxaan jeclaysan inaan ku yar weydiiyo su-aal ku saabsan em, waxay dhahdaan qofku markuu qabanayo een, waxa la abuuraya ma wax sameynaya ama wax cabirayo badanka waa lonely waa waa she- waa waa keli qofku keli baad ka fakeri keli baad qaban keli baad samayn laakiin markay kaasoo gudubto baad bulshadii la wadaagsa waxay noqonayaan wax maarata dad badan ay ku- qayb ka yihiin markaad keliga tahay ee tusaale ahaan maalinta doos inaad sawir samaysay ama aad ka shaqaysay collection gaara maalintaada waa noocee maxaad dhegeysataa maalintaada seed u bilowdaa waa maxay waa maxay xaaladda ugu fiican eed wax ku sawirtay goormaa sleeday productive baa tahay good question S- waxaan u malayaa dad badan baa arrintay la qaba anu waxaan dadka habeenka shaqeeya nolosheeda habeenkii bilaabanta waayo habeen noole markaa.
habeen noolo caadi aan ahay yani aad bay aad bay gufta u tahay in habeenka aan hawl qabto xataa haddaan waxba eh, eh, hawl faneyd anba ku mashquulsanayn wax kalean ku mashquulsanahay marka kasoo qaada iminkoo kale iminkoo kale collection baan wada majmuucad baan wadaan ka shaqaynaya marka nolol maalmeedkayga waa sidee waxay ka bilaabantaa nolol maalmeedkaygu labada duhrinimo ayaan soo toosa halkaasaan ka quraacda Aan- aan shaqada bilaabaa ilaa iyo eh, afartii barka ilaa iyo habeenkaas aan wadaya haada break waan qaadanaya iyo eh, waan soo yar bashabaxsanaya waan soo yar- waan soo war- warwareegaya laakiin inta habeenka oo dhan ayaan shaqaynaya marka taasina waxay kutusisaa muhiimadda ay leedahay disiblinka inaanu fanku yihiin inaanu fanku yihiin wax xaraamo marna loo tegayo marna laga seexanayo aan hobi waa dadka laisku qaldaan iminka waxaan garanaya dadka markaan ku idhaahdo igu yidhahdaan ens aragno aan kula waan shaqaynaya dee minu rinjiga weyn waxaad wadid Ha, maxaa- loo joojiyo iska kaalay, haa.
iska kaalideena keente Eeyo.
maxaa rinjiga muuna hel soo noqon doontaa aan dadka serious buu qaadan tahay tani shaqo ay tahay inaad kacdid weliba haddaad doonta serious ka noqoto shaqo eh, yacni fankaaga waxa weeyaan inaad ula dhaqantid sida ood ula dhaqantid adoo xafiis tegaya oo kale kaas markaan afartii barka ka baxo guriga aan stuuriga tegayo waxaan usii waxaan u tegaya xataa dharkan u xidhanayaa inaan shaqadeeda tegeede aroortina naga soo rawaxaya aroorta hore salaada subax kadib baan soo rawaxa markaasaan cashayaabaan odhan kara ambaan quraacdaaba waan seexdaa marka dadka wasweydaarana dadka halkay aroorta ay yidhahdaan ya- ya fatax ya rasaaq anana waxaan idhahdaa Adiga sirta ku yeedhaa.
ani sirta yeedha halka music markii noqotona waxaa i think uh, music inay qayb weyn ka tahay weliba waxay ku xidhantay moodka kolbaan ku jiro markaan wax sawirayo mar waxaan ku jiraa moodan classic iska dhegeysto qaraamigeena iskaga tuurto mar waxay ku xidhantay moodka inaan raab iska dhegeysto waxaana fahmeyn oon rabo inaan u fiirsan kelmadaha magarasa music inaan ka- ka- ka rabo mar aan ku jiro xaalad magarasa feelings aan baan ku jiro aan rabo wax itaabanayaan dhegeysto oo kasuusi la socdaan fanka iyo kalaraska sanaan xataa kal- kalaraanta mararka qaar marka wax dhegeysanaya oo waa- kalaraan soo sawirta ma garanaysa heesa heesaha qaar xataa kalara kalaraa iga yar baxbaxa marka kulba waxay ku xidhan tahay muurkan ku jiro maxaan dooranaya marmar waxba dhegeysan noo jirta iyo aan shimbiraha iska dhegeysto waa si fiican shimbiraana loo baahan yahay galabta kun in la dhegeysto Aad.
Ah, mar waxyaaba bay noo sheegayaan Em, runtii runtii waxaan waxaan isleeyahay ah, wada sheekeysi fiican buu ahaa aad baan eh, uga mahadnaqayaa dadkii noo soo diray su-aalaha kala duwan ee- ee ee ka mid ee asxaabta fankeena waxaanan aaminsanahay wada sheekeysiga aan yeelanay inuu wax badan naga tusay em, maaragtay doorku uu leeyahay farshaxanka qofka sameeya iyo waxyaabaha ay tahay inuu sameeyo intaynaan gebagabayn waa maxay taladaas leedahay Ah, waad sii kartaa dadka xiiseeya farshaxanka oo taasaan kusoo gebagabayn doono barnaamijkeena
Um, waxaan u maleeyaa talahadaan siinayo weliba eh, dhalinyarta imika soo koraysa eh, ah, rabta inay kusoo biirto eh, bahda fanka Een, waxaan odhan lahaa take it easy on yourself yani culays badan bayna saaran as dhalinyar weli markaan in- in- inkorayno marka iskuullada soo dhamayno eh, markaynu eh, jaamacadaha bilaabayno iyo markay jaamacadaha dhamaynaba intaa udhexaysa fatarada oo fataradaha ugu badane uu qofku saaro pressure badan xataa hadduu is yidhaahdo hobi baad leedahay uu hobiga uu noqoto amba waana serious ka noqdo amba waana farax ka qaado labadaba maha qasab inaad qaadatid take it easy Eh, the more aad naftaada baratidna ood u dhawaatid ma garanaysaa naftaada aad fahantid waa marka aad fankaaga usii dhawaanaysid waayo ma kala baxsana ma kala baxsana qofku inuu ogaado naftiisa iyo inuu wax soo gudbin karo waa sidee ibad u fahmi kartaa marka waxaan ka hadalnay marbin ka hadalnay eh, qofka artistka waxa weeyaan qof yani way jajaban tahay ba way fudud tahay mashaacirta kale xataa usoo gudbiyo sidee baad mashaacir usoo gudbin kartaa amba aad u taaban kartaa haddana aad taadii aanad garanayn سلير فديستا يعني سويدي ما حد ما حد دريمي مانتا ما حد شعرها قبل ابو سؤال كوبات ما حد شعرها ما حد دونيا ما حد ما حد ربي انو هرير السنادو ما حد كره حركات واي فنكو انو هرير السنه ولي مركنا هاي يعني واخ لباد ان اورن كرو وان اد بان ugu mahad celinayaa inaan mahad celinayn oo- yani aad baan ugu yani odhan karaa yani aan ugu faraxsanahay eh, inaan eh, iskuul aanan u gelin amba aanan eh, s- s- system u marin waayo fag waxaan ka dhex raadiyay wax kasta igu hareereysan amba ha noqdo eh, jaarkayga amba iskuulka ha noqdo amba xaafadda dhexdeeda amba aniga laftirkeeda ama muraayadda laftirkeedaba Mur- ma garanaysaa marka fanka wuuna ugu hareereysanayn meel kasta waad ka helaysaa laakiin waxaa waye muhiimadu markaad adigu aad damoor aad gudaha ku dhaadhacdid unbuu funkan kaaga soo baxaya dusha marka talada talo taasunbaan
aad iyo aad um, aad baan mar labaad iyo mar saddexaad kugu mahad celinayaa najax haaruun oo caawa barnaamijkan quruxda badan ee shaax iyo shaaxan marti noogu ahayd Eh, shaahii waan dhamaynay haddaad kolleyna arki maysaan laakiin shaahii shaahii waanu dhamaynay laantii ugu dambeysa waanu ka lacnay Eh, waana san rajeynay inaad barnaamijka laanta u dambeysa intinkuna aad u dhegeysan doontaan Eh, mar labaad iyo mar saddexaad aad u mahadsantihiin sidaa iyo habeen wanaagsan